kow iyo toban qof ayaa ku dhimatay dalka itoobiya iskudhacyo ka bilowda deegaanada oromada ee dalka itoobiya deegaanada oromada oo looga bartay inay ka dhacaan banaanbaxyo looga soo horjeedo dowladda itoobiya ayaa hadda yeeshay weji cusub iyagoona isku bedelay dagaalo qabaa'il ah u dhexeeya qowmiyado ka wada tirsan itoobiya iskudhacyadan ayaa waxaa ku nafeeyey siddeed qof oo oromo ah iyo saddex amaxaare ah kuwaasi oo ku hordamaya qaybo ka mid a dalka itoobiya afhayeena u kala hadnay oromada iyo amaxaarada ayaa midba midka kale ku eedeeyey inay ka dambeeyaan khilaafkani islamarkaana iyagu hurinayaan arrintani ayaa salka ku haysta khilaaf dhinaca ganacsiga ah iyadoona gawaari dhowr ah oo shiday shixnad ganacsi ay kala gubeen labada dhinac xiisadani ka taagan etoobiya ayaa ah mid saddex gees-ood ah oo u dhexaysa oromada soomaalida iyo amaxaarada kuwaasi oo ku dagaalama qaybo ka mid a dalkaasi etoobiya ma jiro wax hadala oo ka soo baxay ra-iisul wasaaraha dalka itoobiya xayle maryan dasfaliime oo ku aadan dagaalkani dhowaan ayay ahayd markii xiisad dagaal oo u dhexaysa qowmiyadaha oromada iyo soomaalida ee ku dhex martay gudaha dalkaasi itoobiya taasoo sababtay inay dhintaan dad ka badan konton qof halka tira intaa ka badana ay ku dhaawacmeen